dhegeystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o e da aan ku bilownay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya mudane mustafe maxamed cumar oo waraysi gaar ah siiyey v o e da laanteedan afka soomaaliga ayaa ka hadlay dagaalka waqooyiga ethoobiya ee haatan kusii faafaya bartamaha dalkaasi madaxweynaha ayaa dhinaca kaleto waraysigaasi kaga hadlay amniga gobolka soomaalida iyo abaaraha jira wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa waraysigaasi kula yeeshay magaalada jigjiga ugu horreyntiina waxa uu wax ka weydiiyey deegaanada ku dhowdhow iyo dagaalka sida uu ku fidayo
waad mahadsan tahay gata sidaad la socoto dagaalkan wuxuu bilowday sanad ka hor xooga t b lf sidaad sheegtay magaalooyinka dhese iyo kombolja oo gobolka axmaarada ka tirsan gobolka wallo ee axmaarada ay qabsadeen laakiin aagga dagaalku wuu ka ballaaran yahay intaa ugu yaraan afar aag ayuu ka socday dagaalku oo dhinaca gondar dhinaca xadka suudaan walqaayt iyo aaggaas dhinaca anfarta iyo dhinaca wallo afar aag buu ahaa marka meelaha ay horey uga socdeen waa meeshaas wallo eed sheegtay laakiin iyaga laftigooda ogtahay in dhul ballaaran oo iyaga deegaankooda ka tirsanaan jiray hadda qacanta uu ku jiro qobiyadda ama gobolka axmaarada marka waxuun hal dhinac uun ah sidaa loo dhigaya saxaafadda maaha waa tahay dagaalka waqooyiga saameyn noocma ayuu ku yeeshay dowlad deegaanka soomaalida dabcan dalku isku wada xiran yahay wixii masiibo ay meelaha qaarkood kusoo kordha meesha aad joogtan ee kalena uu kusoo gaarayaa hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo cidhiiri ka yimaada hadday tahay dad fara badan oo kasoo barakacaya ama soconaya laakiin annaga wax saamayn oo sidaas oo ballaaran hadda aan ku idhaah taasu nagu soo kordhiyey ma jirto waa hagaag adigoo aada u mahadsan waraysiga gaarkeed ka ogolaatay idaacadda v o inaad siiso dad badan oo aqoon-yahana mudane madaxweyne waxay qabaan in dagaalka uu yahay geopolitic oo ay ku hardamayaan quwiyado shisheeye oo raba gacan kuhaynta badda cas ama geeska africa aragtida noocaas ma ku muuqataa waa ii muuqataa in dagaalkan uu yahay dagaal ka ballaaran qoomiyadaha loo nisbaynaya inay salaynayaan ee dalka gudihiisa marka waa ii muuqataa ha inuu yahay dagaal ka ballaaran cidda ku adkaanaysa laakiin waa cidda ku taagan waddada saxda waa cidda shacabka dhulka jooga meelaha lagu hardamaya jooga deegaankeenana ku daro ay taageersan yihiin mas-uuliyiinta dowladda ee aad adigu ugu horreyso maxaa idinka qorshaysan hadday isbedesho xaaladda dalka qorshayaasha noo yaalla qaarkood waan hordhac ahaan waan uga sii hadalay inaad maqashaa laga yaabaa xagga amniga oo kale waxyaalaha noo qorshaysan xagga abaabulka shacabka waad ogtahay in wadatash ballaaran shacabka gudaha iyo odayaasha lala yeeshay waxyaalaha qaarkoodna waa waxyaala marka ay munaasib noqoto marxaladda aad ka hadashay haddii ay timaado la arko in lagu dhaqaaqa ay tahay iminka in laga hordha aan u baahnayn laakiin waxaa noo qorshaysan guud ahaan kow deegaan soomaali ahaan marna inaanan qacanta u gelin masiirka soomaaliyeed cid kale ayna qacanta u gelin ama t b lf ha noqoto ama kuwo dhabarka t b lf intay soo fuulaan inay dib halkaa mansib uga raadiyaan ku hamiyey ha noqotee marnaba dhacayso in arrintaasi dib loo qaato tallaabadikoodna waan bilownay waa tahay adigoo mahadsan bal guud ahaan xilligan waa sidee xaaladda deegaanka soomaalida xagga amniga boqol kiiba boqol deegaanku waa amni wuxuu amni ku yahay waxaa weeye shacabka oo nabadgelyadaas isagu dhexaad u ah hay-adaha amniga oo habeenii maalinba shaqaynaya iyo iyada oo xukuumaddu ay xoogga saartay inay ka jawaabto baahiyaha shacabka ee kala duwan dhowaan waxaa jirta inaad bartaada facebooka soo dhigtay qoraal ay dad badan siyaabo kala duwan u turjinteen iyadoo qoraalkan uu ka mid ahaa waa la kala adkaan maxaad ula jeeday madaxweyne waxaan ula jeedaa afkaaraha isdiidan ee deegaanka ka jira kuwa t b lf taageersan iyo kuwa t b lf cadow u arka oo kale matalanba sida aan sheegayna waan ku adkaysan waa la kala adkaan cidda u macnaysanaysa si kale anigu waxaan mas-uul ka ahay waxa aan leeyahay iyo qaabkan u fikirayo mas-uul kama ihi qaabku qofka kale u macnaysanayo waan sheegay qoraalkan way ku caddahay waxaa kala adkaanaya afkaarta t p l f taageersan ee toddobiiyo labaatankaa sana ee dhibaatada dadku lagu hayay ilowsan wixii dadka ku dhacay iyo dulligii iyo gumaysigii ku dhacay ee weli u hanqaltaagaysa ku dulnaanaanshaha t b lf ay rabto mid la mida iyana inay ka samayso deegaanka soomaalida waa la kala adkaan haddii ay naga markaan leedahayna annagaa adkaanayna waxa maanan raacin waxaan qabaa haddiina laga adkaadana waxa weeye waa nasiibkano haddii aan adkaanana sida haddaba aan ku hamiyeyn aan ku fikiraynana siyaasadaha hadda aan wadno een is leenahay cadaalad iyo sinaan bay salka ku hayaan ayaan sii wadaynaa waxaan nafta hadalka kuma jirin ciddii u macnaysata si kalena xor bay u tahay dhanka kale xilligan dalka waxaa lagu soo rogay bayaanka xaalada deg dega ah deegaanka soomaalida suu u saameyn doonaa sidaa qawaaniinta waddan ka soo baxday in baan u wadi doonaa ka badbadin inaan ku darno ma aha waayo deegaanka anaga xaaladiisu way ka duwan tahay xaaladda dalka marka dhab ahaan laga hadlo laakiin xaaladda deg dega ah waxaa iyana muxuu ahaye xaqiiqo ah inay jiri doonaan dadyow maadaama dalku khalkhal inuu galay aragti ay qaateen inay isku dayaan deegaanka inay khalkhaliyaan marka waxaan ugu adeegsan doonaa inaan kaga hortagno wixii xumaana iyo wixii amni darraa ee deegaanka ka dhacaya ama in la sameeyo laga rabo way ugu horeysa saan kuu sheegay la wareegidda hantida kuwa shiraarka ku qabanaya dibadda kuwa lacagta u ururinaya t p l f hagaag waadka adigoo mahadsan maadaama haatan colaadda soo fiday islamarkaana kusoo fiday bartamaha dalka maxaa shacabka deegaanka soomaalida looga baahan yahay in la sameeyo midnimo runtii midnimadu waa muhiim midnimadaasi waa inay noqotaa mid mabda iyo mowqif cad oo la garanaya ku salaysan sida aad og tahay maanta shacabka soomaaliyeed siyaasadda kuma midoobi karaan ama wadaad ha dhibsadaan ama inaan dhibsanin waa xaqaa'iq jira mucaarid iyo muxaafad sababtay ku jirtaa waa sababtaa wey tartan baa la geliyaa siyaasadeed urur mucaarada urur muxaafada waana qabaa in ururada mucaaradka kuwa badan ka mida markaan wareyswareysanayn sheekaysanay ay badankoodu qabaan dee in meel uun la wada galamaya inaan aragti kala duwan qaadano xaq baan u leenahay wayna ku saacsan yihin taa marka laga tago hadda maanta xaaladda aan ku jirna xaalad urur mucaarid iyo muxaafida maaha waa xaalad dagaal xaaladda dagaalkana mucaarid iyo muxaafid wax la yidhaah xagga dambe u fadhiisanaya cadow iyo dad nasteexa unbaa loo kala bixi ciddii cadow markaa soo raacda cadow markaa anu waxaan u aqaanaa cadow t b l hadday tahay ka aniga cadow ii yaqaanaana t b l nasteex buu u yaqaanaa sidaa daraaddeed ciddii cadow soo raacda cadow bay noqonaysaa wixii cadow la iskaga dhicin lahaabaa la samaynaya ama siyaasad ha lagula dagaalamo ama media ha lagula dagaalamo ama qori ha lagula dagaalamo marka waxaan qabaa midnimada inaan qeexno mabaadi'da mabaadi cid alla ciddii leh tala soomaaliyeed waa inaan inagu tala soomaaliya yeelanaa deegaankeenu madax banaanidiisa waa inuu haystaa waa inayna dhicin in cid kale wax inoo yeedhisaa cidda fikirka noocaasa qabto oo dhan habeen iyo maalin baan u taagannahay inaan iskarabsanno dhowaan waxaa lasoo dhisay dowlad cusub oo dalka etoobiya iyo deegaanadaba oo ka mid ahay dowlad deegaanka soomaalida dadka qaar waxay qabaan markaasi saamigii soomaalida hadda ka hor ay ku lahayd dowladda dhexe in sidii hore uuna ahayn islamarkaana dowladda cusub ee haatan lasoo dhisay ay ku leedahay hal wasiir arrinta noocaasa siaad u aragtaa saamiga siyaasaddu wuu isbebedelaa laakiin anaga aragtidanada matalan baa heer federaal oo kale waxaan qabnaa in wax laga wax ba-anoo laga sii cabsado uuna wax badanoo lasii saluugo inuu meesha oolin marka aad eegto inaan ku leenahay ugu yaraan saddex wasiir hadda oo ah wasiirka maaliyadda wasiirka darajo wasiir oo ah xisbiga madaxa xisbiga oo position aad u awood badana doctor cabdiwaasac oo isaguna darajo wasiir haysta xisbigana ka tirsan iyo saddex wasiir ku-xigeen oo xafiisyada caafimaadka biyaha iyo ganacsiga ah marka runtii waxaan isleenahay markaad eegto miisaanka portfolioga aan joogno marka loo eego wax badan oo laga sii sawdhigo ma laha laakiin intaa in ka badan inaan helno xaq baan u leenahay waana ku dadaalaynaa inaan soo dhacsanno wax intaa dheer dowlad deegaanka madaxweyne qeybo ka mid ah waxaa ka jira abaaro ba-an gaar ahaan gobolka daawa ka xukuumad ahaan ilaa hadda tallaabooyinka aad qaadeen abaarahaas maadaama roobabkii deertan ay dib u dhaceen nooga warbixi ilaa iyo hadda biyo dhaamis iyo calafka xoolaha in agga la geeyo waa laga dadaalay maantadan hadda aan warayska ku siinaya shir ballaaran oo hay-adaha gargaarka aan ugu yeedhna baa jira hadda kahor waxaa jiri jirtay marka abaaruhu deegaankayna ka bilowdaan in xoogga la saaro in loo yabo loo sameeyo hay-adaha gargaarka laakiin annagu maanta shirka waan ka caddaynay mas-uuliyadda koowaad ka jawaabidda baahiyaha iyo abaaraha deegaanka waxay saarantahay xukuumadda
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha gobolka ismaamulka soomaalida ee ethoobiya mustafe maxamed cumar oo u warramayay wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gata